warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xubnaha guddiga dakhliga c r a oo maanta la dhaarin doona madaxweynaha puntland oo baaqu diray beesha caalamka iyo wararkii ugu dambeeyey caalamka taageerayaasha madaxweynihii hore ee baraaziil oo xoog ku galay aqalka koongareeska ee dalkaasi intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay sagaalka bisha koowaad ee labada kun saddex iyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran madaxa cadaaladda ee dalka garsoore mada koome ayaa maanta guddoomin doonta munaasabadda lagu dhaarinaya siddeed qof oo ku biiraya guddiga maareynta dakhliga c r a madaxweynaha dalka william ruuto ayaa bishii diseembar ee sannadkii hore soo magacaabay saraakiishanay sarsare waxayna kala yihiin wakiilka hore haweenka ismaamulka wajeer faaduma geedi cali wilfrid koytameta olekina dor george langomi diwo hadijengai juma isabel nyambura wayaki jonas misto vincent kuko iyo dor chris kipto shakhsiyaadkan ayaa shaqayn doona muddo lix sano ah xubnahan ayaa soo jeedin doona talooyin ku saabsan qaabkay dowladda dhexe iyo ismaamulada si siman uga qaybsan karaan dakhliga waddanka soo galo sidoo kale waxay ka talo bixin doonaan maareynta lacagaha dowlad deegaanadaasi si waafaqsan dastuurka waddanka u degsan warbixinadooda ayay xubnaha guddiga c r a u gudbin doonaan aqalka sare baarlamaanka golaha qaran ee fulinta iyo golayaasha hoose ismaamulada toban qof ayaa la dhigay cisbitaallo kala duwan oo ku yaala ismaamulka kisii kadib markii caabuqa kudka uu ka dilaacay tuulada sugubo ee deegaanka bobaasi xuduud la leh kisii iyo trans oo ka tirsan ismaamulka naarog cudurkan ayaana la soo sheegay markii ugu horreysay khamiistii isbuucii hore iyadoona la xaqiijiyey inay ugu dhintaan ugu yaraan toban neefa cudurkan oo laga qaado xoolaha taabashadooda ayaana ugu yaraan toban neef oo loo ah ay u dhinteen taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa toban iyo saddex inta isbuucani lasoo tabiyey halka dadka kale u haleelay iminkana cisbitaalada kala duwan ee kisii lagu daaweynaya dadka ayaana baaq loo diray iyadoona khuburo caafimaada loo diray deegaanada uu ka dilaacay caabuqaasi xoolaha laga qaado sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi den ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay la xisaabtamaan dadka gaboodfalka ka geysanaya magaalada laascaanood waxauna sheegay madaxweyne deni in dad aan hubaysnayn xabado lala dhacayo isagoona baaq diray waxaan ugu baaqayaa maamulka hargeysa inuu maqlo dadka magaalada laascaanood iyo dareenka hore waxaan ayidayaa dhammaan kacdoonka qodobada ay ka soo saareen odayaasha dhaqanka ee magaalada laascaanood baaqyada caalamiga ah in halkaas dadka xorriyadooda loo daayo nabad loo daayo doonistooda loo daayo beesha caalamka waxaan u sheegaynaa gaboodfalka dadkaa loo geysanayo ay ka aaminsan yihiin annagu raalli ka noqonay waxaan u sheegaynaa waxaa halkaa ka dhaca mas-uuliyaddeeda lama wadaago cidba iskale waxaan u baahannahay oon hadda wadnaa dembiyadii ay galeen oo aan rabnaa inaan ku ogno dadka dembiyadaha galay dadkeenna sida ula kaca ah iyagoo ah kuwo aan hubaysnay iyagoo ah kuwo cod keliya abuuraya iska hor imaad ciidana meesha ka dhacay ma jiro waxa weeye waa shacab mararka qaarkood waxaa dhacda iska hor imaad ciidan dad wax ku gaaraan tani way ka duwan tahay tani waxa weeye waa dad aan hubaysnayn oo xabadana la dhacayo waa woorka way kala duwan tahay arrimaha in aada loo fiiriyo argagixiso ma geysan ciidamo ku dagaalamayana ma geysan waxaa meesha ka dhacay waxa weeye waa ula kac u baahan in hoosta laga carayo qorsho ayay ka wadaa dowladdu siday u gargaari lahayd dadkaas caalamkana waxaan ku baaqaynaa barakaca dadka ku dhacay iyo dhibaatada gobolkaas haysata in gargaar bini-aadam laga gaaro guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidanka artemisia taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyagoona kala hadlay sugidda amniga goobtuu shirku ka furmayo iyo goobaha ay degi doonaan martida imaan doonta kulankan waxaa shir gudoominayey guddoomiyaha guddiga mudane yuusuf xasan isxaaqa yuusuf wadani iyadooy goobjoog ka ahayeen xubnaha ee guddigaasi wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa safaaradda maraykanka ee soomaaliya kala wareegay hub ay ugu talagaleen ciidanka danab safiirka maraykanka ee u fadhiya soomaaliya larry adri ayaa munaasabadda wareejinta hubkaas iyo agab ciidan iyo gaadiidka ku wareejiyey wasiirka isagoo sheegay inay tahay deeqdani mid ay ugu talagaleen la dagaalanka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ayaa uga mahadceliyey dowladda maraykanka garab istaaga ay u muujiyeen ayna fariin u tahay dalalka kale sida soomaaliya lagu aamin karo wax walba wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinka dambe xoojisay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoona ay bogaadiyeen hubkaasi lagu soo wareejiyey haddaan dhigana dhanka caalamka taageerayaasha madaxweynihii hore dalka brazil jair bolsonaro oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee diiday inuu aqbalo guuldaradii doorashada iyo xoog ku galay aqalka madaxtooyada koongareeska iyo maxkamadda sare caasimada brasilia muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya taageerayaasha bolsonaro uunay burburiyeen daaqadaha iyo alaabta aqalka koongareeska ee qaranka brazil iyo dhismayaasha kale maxkamadda sare waxayna fuuleen saqafka sare ee dhismaha koongareeska halka sanadka brazil iyo golaha wakiilada ay ka shirayeen arrimaha ganacsiga waxayna soo bandhigeen taageerayaasha madaxweynihii hore dalka brazil boorar ay ku qoran yihiin faragelin iyo raacfaan muuqata oo ku wajahan militariga dalkaasi